halkani waa a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheenna sharafta lahow waxaad ku soo dhowaataan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee ay ii soo diyaariyeen codka rajada barnaamijkan wuxuu soconayaa soddonka daqiiqa ina xiga waxaana rajaynaya inaad soddonka daqiiqo dhegta ku hayn doontaan idaacaddiinnan anigoo ah heegan waxaan si khaasa idinku soo dhoweynaya barnaamijkan anigoo idin leh dhegaysi wacan intaaynu ku guda jirno barnaamijyadeenan marka hore waxaad maqlaysaan ereyga xigmadda leh kadib waxaa inoogu xigaya barnaamijka nolosha qoyska kaas oo loogu talagalay inuu kor u qaado dhaqanka bulshada iyo habka ugu wanaagsan ay dadku ay wada noolaan karaan barnaamijka nolosha qoyska waxaa inoo soo jeedinayaa muuse kadib waxaydun maqli doontaan ereyga nolosha kaas oo inooga imaanaya kitaabka quduska ah waxaana soo jeedinaya heegan bal marka hore waxaanu dhegaysanaaba waa hees
waqtigaygu gelino waynuhu idaaye waxbay dhammaad waxbay dhammaad
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi iyada ah heesooyin kale ayaynu idiin soo sii deyni doonnaa intaan ku guda jirno barnaamijkeennan marka waxaynu idinka codsanaynaa inaad sii dhegaysataan idaacaddeennan haddana waxaynu soo gaarnay wakhtigii aynu wax idinkaga sheegaynay ereyada xigmadda leh kuwaasoo laga soo qaatay sabuuradda sagaashanaad aayadaha shan ilaa siddeed waxaad iyaga u qaadaa sida daadku wax u qaado oo iyagu waxaa weeye sida hurdo oo kale oo subaxdana waxay u baxaan sida doog oo kale subaxda way cagaaraan wayna soo baxaan oo fiidkana waa la jaraa wayna engegaan waayo annagu caradii baan ku baaba'nay oo waxaan ku dhibtoonnay xanaaqaadii xumaantooyinkayagii waxaad dhigtay hortaada oo dembiyaadayadii qarsoonaana waxaad dhigtay iftiinka wejigaaga waxaynu filaynaa inaad ka faa'iidaysateen ereydaasi xigmadda leh haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii nolosha qoyska oo inoo soo jeedinaya muuse waxaana uu ka hadlayaa the effects of gradius bal inta ku horeysa aynu dhegaysanno heestan
dhegaystayaal waxaanu weli halkaasi idinkaga sii wadnaa wax ku saabsan muqaadaraadka iyo isticmaalkooda waayo muqaadaraadku waxaanu la socnaa inay yihiin kuwo iyaga dhibaatooyin baaxad leh u geysanaya ruuxa isticmaalaya dhibaatooyinka eh, xaddaafka ah ee muqaadaraadku ay dhaliyaan waxaa ka mid ah oo ugu weyn waxa ay keentaa dumis ama kala ququb xagga qoyska waxaa laga yaabaa nin inuu leeyahay xaas iyo caruur isla markaasna uu shaqaysto xoogaa lacaga qofkaasi waxaa la- maaragtay inta badan dhacda hadduu yahay mid isticmaalaya muqaadaraadka wuxuu lacagtiisa inta badan u wiciyaa muxuu ahayn inuu ku gato waxyaabaha muqaadaraadka ah oo ay nafsadiisu u baahan tahay taasi waxay keentaa inuu ku qarash garayo lacag uu markaasi wax weyn ugu qaban lahaa caruurtiisa iyo xaaskiisa oo ah qoyska uu markaasi asaga aabbaha u yahay haddaba markii ay arrintaasu noqoto mid isdaba joog u dhacda ayaa waxaa dhacda in caruurtu ay kari kari waayaan inay waxbartaan amaba hooyadu ay lafsadahaanteedu noqoto mid nolosha caruurteeda hantata hantida taasi waxay markaasi keentaa dagaal inuu markaasi dhex mari karo xaaska iyo odaygeeda taasoo inta badan ay ku dagaalamayaan wax ku saabsan guriga iyo muxuu ahayn nolosha guriga markaa taal haddii arrintaas ay noqoto mid sii daba jidinta waxay aqritaanka ku dambeynaysaa rabshad iyo buuq oo ay markaasi ay raaci doonto muxuu ahayn furitaan waxay taasi dumisaa qoyska isticmaalka muqaadaraadku waxa uu dhaliyaa waxyaabaha qofka ku qasbaa inuu ruux dilo isagoo markaasi doonayo inuu baahidiisa muxuu ahayn buuxsho waxaa laga yaabaa inuu reer u dhaco wax ka dhaco islamarkaasna uu laayo reerahaasi kuwo ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu markuu waayo oo uu lacagasun uusan u haysan inuu ku kaco falal aad u foolxun oo bulshada dhaawac u keeni kara iyo nafsadiisaba haddaba isticmaalka muqaadaraadku yaanan ka dhigin mid ku eg muxuu ahayn ragga oo keliya dumarka iyaga labsahaantoodu kama marnaa waayo dumar fara badan ayaa isticmaala muxuu ahayn waxyaabaha muqaadaraadka ah haddaba dhegaystayaal waxa aynu tusaale weyn inaan u soo qaadano oo habboon waxay tahay waxa la yidhaahdo qaadka ama jaadka caleemaha la rugo ee ay soomaalidu inteeda badan aadka u jeceshahay waxaan rabaa inaan aada u gudagalo waxa ku saabsan muxuu ahayn qaadka qaadku waxa uu ka mid yahay muqaadaraadka kuwa ugu waaweyn soomaali badan ayaa aaminsan qaadku inuu yahay shay caadiya aan lahayn muqaadaraad waxaynu aragnaa marka uu qofku cuno qaadka inuu dareemo qaadirad qaadiriyad aada u weyn oo isla markaasna aynu aragno in xawliga dhirka dhiiggiisu uu aada u kaco isla markaasna qofkaasi waxa ay inta badan ku qasab ku noqonaysaa in uu isticmaalo shaah aada u fara badan ama qaxwe amaba xataa sigaar aada u fara badan taasina waxay kusii kordhisaa in dhiigu kor u kaco islamarkaanu qofku uu noqdo mid madaxa uu kasii weynaanayo isagoo dareemaya inuu madaxa weynaanayo qofka waxaa aada u kala furma indhihiisa oo indhihiisu waxay noqdaan kuwo waaweyn taasi ayaad ka garan kartaa muxuu ahayn qaadku inuu dhibaato u geysto xagga jirka qaadku wuxuu dadka inta badan ku beeraa walwal iyo fikir qofka wuxuu ku beeraa muxuu ahayn een, waxa la yidhaahdo riyo maalmeed ama riyo aan jirin qofka waxaa laga yaabaa inuu markaasi waxyaabo fara badan uu maskaxda ku hayo ama dhibaatooyin fara badan uu doonayo inuu xaliyo inay maskaxdiisu markaasi kusoo fatahanto marka uu isticmaalo qaadka habba lagu kala duwanaado habka qaadka dadku ay u dareemaan qaadku waxaad aragtaa dadka qaarkii markay cunaan waxaa ku beermaa wiswis iyo cabsi joogto ah iyagoo markaasi is-ilaalinaya oo mar walba hareerahooda eegaya waxyaabahaas ayaanu ku garan karnaa isticmaalka muqaadaraadku inuu yahay shay halis ah siibaa qaadka oo ay soomaalidu aada ugu badan tahay haddaba qaadka waxaa inooga baxa malaayiin lacag ah oo wadamo fara wadamada dariska nala ah aynu markaas kaga soo gadano qaadka waxaanu ognahay in maanta dowlad ay jirin oo canshuurna aan laga qaadin taasina ay sii dhaliso dhibaatooyin xagga dhaqaalaha ee waddanka maadaama aysan hadartan dowlad ka jirin haddaba qaadku waa mid halis ah waxaynu u baahannahay inaanu weli ka sii hadalno oo aynu ka falanqoonno
waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysateen barnaamijkaasi nolosha qoyska waxaanan rajaynayaa inuusan barnaamijkan ku dhaafi doonin marka xiga haddii aad hadda una nagu soo biirtay waxaad naga dhegaysanaysaan a w r adventist world radio idaacadda codka rajada ee ku danaysa adiga iyo aniguba haddii aad doonaysid inaad inala soo xiriirto o aad inoo soo qorto waraaq adiga oo markaasi fikrad ka dhiibanaya barnaamijkan fadlan cinwaankaaga si cad ugu soo qor waraaqda cinwaankeenuna waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad aan idinku celiyay cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya haddeer waxaad ku soo dhowaataan cashar xiiso leh oo inooga imaanaya buugga nolosha kadib markii aynu dhegaysanno khasiidadan ilaaha maanka ee soo socota waxaana inoo soo jeedinayaa casharkaasi heegan
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ديك أولي الحمد لله الحمد لله ديك عيسي أولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله نورك أولي الحمد لله الحمد لله حق عيسى أولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله حق أولي الحمد لله الحمد لله حق عيسى أولي
talahow waxaan halkaa ka sii wadi doonaa akhrintii kitaabka yeremiya waxaanan ka bilaabaynaa halkii aanu ku hakanay rabbigu wuxuu leeyahay ogaada bal col baan idinla ahay kuwiinna dooxada iyo dhagaxa bannaanka deggan ee yidhaahdaa bal yaa nagu soo dhaadhici karaa amase yaa rugtayada soo geli karaa rabbigu wuxuu leeyahay anigu waxaan idiin ciqaabi doonaa siday midhaha faliimihiinnu ahaayeen oo dabbaan kaynta oo dhan ku dayn doonaa oo wuxuu baabi'in doonaa waxyaalaha hareeraha ku yaal oo dhan rabbigu wuxuu leeyahay waxaad u dhaadhacdaa guriga boqorka dalka yuhuudda oo halkaas ereygan kaga hadal oo waxaad tidhaahdaa boqorka dalka yuhuudda ee carsiga daa'uud ku fadhiyow baa ereyga rabbiga maqal adiga iyo addoommadaada iyo dadkaaga irdahaaga soo galow wada maqla rabbigu wuxuu leeyahay cadaalad iyo xaqnimo sameeya oo kii la dhacay kii dulmay ka samato bixiya oo ha dulminina hana xumaynina hana waxyeelina qariibka iyo agoonta iyo carmalada toona oo meeshana dhiig aan xaq qabin ha ku daadinina waayo sida xaqiiqada ah idinku haddaad waxyaalahan samaysaan markaas boqorro carsigii daa'uud ku fadhiisan doonaa ayaa irdaha gurigan soo geli doonaa iyagoo fuushan gaarifardoodyo iyo fardo iyaga iyo addoommadooda iyo dadkooduba laakiin haddaad ereyadan maqli weydaan rabbigu wuxuu leeyahay nabsadaydan ku dhaartay gurigannu cidluu noqon doonaa waayo rabbigu wuxuu ku leeyahay reerka boqorka yuhuudda adigu waxaad ii tahay sida gilaaceed iyo sida buur lubnaan dhaladeeda oo kale laakiinse sida xaqiiqada ah waxaan kaa dhigi doonaa cidla iyo sida magaalooyin aan ciduna deganayn oo kale oo waxaan kuu diyaarin doonaa kuwa ku baabi'iyo oo midkood kastaaba hubkiisa sito oo geedaha la doortay oo kadarka ah way jari doonaan oo dab bay ku dhex tuuri doonaan oo quruumo badan baa magaaladan soo agmari doonaan oo midkood kastaaba wuxuu deriskiisa ku odhan doonaa rabbigu muxuu sida tan magaaladan weyn ugu galay oo iyana waxay ugu jawaabi doonaan maxaa yeelay axdigii rabbiga ilaahooda ah ayay ka tageen oo waxay caabudeen oo u adeegeen ilaahyo kale kii dhintay ha u ooyina hana u barooranina laakiinse waxaad aad ugu ooydaan kii dhoofaa waayo isagu mar dambe ma soo noqon doono oo dalkiisii hooyo ee uu ku dhashayna ma uu arki doono waayo rabbigu wuxuu ka leeyahay shaluum inayosiya oo ahaa boqorkii yuhuudda kaasoo boqor ka noqday meeshii aabbihiis yosiya ah oo meeshan ka baxay isagu mar dambe halkan kuma soo noqon doono laakiin wuxuu ku dhiman doonaa meeshii ay isaga maxaabiis ahaan ugu kaxaysteen oo dalkan mar dambe ma uu arki doono waxaa iska hogay ninka gurigiisa xaqdarro ku dhistaa oo qolalkiisa cadaaladdarro ku dhishtaa oo intuu deriskiisa adeegsado aan mushaaharo siin oo aan shuqulkiisii waxba u siin oo yidhaahda anigu waxaan dhisan doonaa guri badhaaran iyo qolal waaweyn oo daaqado samaystaa oo saqafkiisa hoose ka dhiga qoryo kadar ah oo rinji cas mariya ma waxaad u malaynaysaa inaad boqor tahay qoryo kadar ah oo aad ku loolamaysid aawadood dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeennii maanta casharkaasi inooga yimid buugga nolosha ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii maanta waxaad nagala xiriirteen a w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan waad ku mahadsantihiin dhegaysigii aad ina dhagaysanayseen waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenni wargelisid saaxiibada uuna sheegtid waxyaalaha faa'iidada leh ee laga kororsan karo barnaamijkan haddii markaasi aad doonayso qoraallo ka hadlaya caafimaadka iyo nolosha qoyska ama aad doonaysid inaad wax ka barato buugga nolosha ama fikradahadaba aad ka dhibata barnaamijyada aynu halkani ka soo baahinno waxaad inoo soo qori kartaa waraaq adigoo ku soo hagaajinaya codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeennu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa boosta afar labo labo toddobo lix nairobi kenya intii aynu mar labaad hawada ku kulmayno waa heegan oo idin leh nooli kulanto